wasiirka howlaha guud ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho kusoo xiray shirka guddiga hagidda mashruuca nagaad ee horumarinta wadooyinka dhexmara magaalooyinka dalka shirka waxaa ka qayb galay xubno ka mid ah dowlad goboleedyada dalka hay-adaha ka shaqeeya horumarinta wadooyinka iyo mas-uuliyiin kale wasiirka howlaha guud ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdisalaan cabdi cali ayaa ka waramaya ahmiyadda shirkan waxaa inoo soo dhammaaday shir labadan cisho aan magaalada muqdisho ku lahayn oo aan qayb ay ka ahaayeen gobolka banaadir iyo wasiirada howlaha guud ee maamul heer maamul goboleed shirkaasoo ku saabsanaa mashruucii nagaad oo in badan ka soo shaqaynaya dalka magaalooyinkiisa ay ka mid yihiin muqdisho baydhabo kismaayo beledweyne dhuusamareeb iyo garoowe oo wax badan oo la taaban kara ka soo qabtay oo uu ilaahay inoo hirgeliyay inaan helno lacag kale oo extra ah oo konton milyan ah lacagtaas oo aan maanta shirkan ku soo gebagabaynay in loo qaybiyo dhammaan magaalooyinkaasito si ay uga faa'iidaystaan mashruucaas oo socon doono saddexda sano ay soo socoto wuxuu noogu ilaahay noogu soo dhameeyey si guul ah oo is-afgarasho leh waana mashruuc aan isleeyahay wax badan buu ka qabtay dalka horumar badanna waa uu ka sameeyey magaalooyinka sidaa la socotaan magaalo walbana dhismooyin ka socda mashruuca ugu weyn ee hoos yimaado u yahay nagaad project lacagtanna waxaa ay nooga timid wall bankiga oo aan u mahad celinayno oo la doortay inay qayb ka noqdaan mashruuca nagaad alxamdulilah rabbilcaalamiin si wanaagsan buu noogu soo dhammaaday waxaan rajaynaynaa in maamulada iyo maayirada iyo wasaaradaha howlaha guud ee heer maamul goboleed inay si wanaagsan uga faa'iidaysan doonaan oo ay lacagtaasito sidii loogu talagala u isticmaali doonaan mashruuca nagaad ayaa door muhiima ka qaata horumarinta wadooyinka mara dalka iyada oo loo dhisayo hab casri ah